haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo sahra ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad sheekadii jacaylka ahayd ee dhex martay ardayga ardayadda iyo macallinkoodii oo qaybtii koowaad aynu ku maqalay toddobaadkii hore sheekada caawa waxaad ku maqli doontaan dacwaddii oo booliiska loo gudbiyey sidoo kalena ehelada iyo qaraabadu ay isugu yimaadeen gar kale oo lagu furdaaminaya arrintaasi xaalkuna wuxuu gaadhay gacanka hadal weerarkayguna saacaddan laga bilaabo bilaamay iskoolka yaraa dhigaysana haddaana diyaarad ku imanaynin berri toolaa ku iman karin marka adoo lugaynayo nin baan la soo hadlo yidhi askari baan ahay ninka macallinka profesorka halkaa ka dhigo yaad minaas wadiin ashirqool oo kalead wadiin haddaad askari tahay buui ninka uu dhintay waxaad u qaban karta u qabo arrinkaana aabbihi baa gooyey annaga maaha buui waxa gooyey
sidoo kale waxaan barnaamijka idiinku hayaa taariikh nololeedkii allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee soomaaliyeed rashiid bulle ibraahim oo asal ahaan ka soo jeeday dalka baakistan horta kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo siddeetankii ayuu awoogay isagoo commercial ah baayac mustariya saylac ka soo degay saylac buu degay dabeetoo aabbahay ayaa ku dhashay saylac
aynu ku hormarno sheekadii xiisaha lahayd ee salka ku haysay jacaylka waa jacaylkii dhex maray wiil iyo gabadh ardayada oo qaybtii koowaad ee toddobaadkii hore aynu ku maqalnay in mid ka mida macallimiintii iskuulka dhigayey uu jeclaaday gabadhii ardayadda ahayd taasina ay keentay in ardaygii iyo macallinkiisii ay isku qabsadaan gabadha qaybta labaad ee caawana waxaynu ku maqli doonnaa gartii ay odayaashu gooyeen oo lagu soo afjaray in macallinku inanta ka hadho oo ardayga iyo ardayadda la isku daayo hase ahaatee go'aankii xeerbeegtidu sidii ay ku teliyeen umuu fulin macallinkii iyo gabadhii ardayadda ahaydna waxaa la sheegay inay kulmaan oo inantu ay macallinka la hayso taasina waxay ka cadhaysiisay wiilkii ardayga ahaa iyo asxaabtiisii waxaana macallinkii loogu hanjabayn gacan loo qaadi doono balan idiinku wareejiyo wariyaha v o eda ee jabuuti sagal saciid faaraax iyo maxamed barre cabdi oo ah wiilkii qisada jacaylku ku dhacday waxaanu ka bilaabayaa maalintii garta la isugu yimi iyo guddoonkii dhacay markaa baa la yidhi haddaba adigan ardayow maxaa xal ah macallinkii saasuu leeyahay adigiina sidaabaad leedahay marka an hadid macallinkayga in afka ku taago iima suura galayso inaan haddana maaragtay raggii la socday ee maaragtay xaggay ka socday oo mar kastaba eegaya inaan jiljilaac muujiyo oo hadhow tule albaabka markaan ka baxna waxa ii dambeynayaan aan garanayo oon dee intaasuu nacam hawla soo geliyey oo raggan iyo iyaga maaragtay ay nasaseer ka dhexayn ma suura galayso inaan maaragtay haddana aan iyaga halma ku bahdilo oon markaa xaaladdu markii halkaa marayso waxaan idhi mar unbaa la dhintay laba goor lama dhintee waxaan anigu go-aankii gabadhaas arrinkii gabadha xaaladaydii iyo xaaladii macalinkaba macalinkaan dul saaran ka idhi waxuu isagu noogu wada taliyo ma yeelaya hadda macalin bal hadal wuxuu macalinkii sheekadiibu si kale u fahmo wuxuu yidhi uu ku mahadsan yahay maadaamuu ii daayey gabadhii maadaamuu iiga hadhay ardayga waanu mahad celinayaa tuka fiicanna maaragtay anaa garab ku siinaya inaanu helo buu yihi markaa isla sheekadiisi isagoo dhamaysan waxaa halkii ka sara kacay ina keen adeerkaya eriyo aflagaado cayo macalinkii tugaysu yihi waan baxnay ma ninka qof maaha kani macalin laguma tilmaami karayo nacam anaa ka naxay nacam hadallada markaa macalinka yidhi ma ninka tixgelima buui ardaygiisa oo daciifa hoos jooga cabashadiisa maxaad kaloon ka sugaynaa buui markaa annaga markii hore waxaan kugu imanaa markaa gar darmayn markaa baa la fariisiyey war fariisasaa maaha macallinka u hadlay kasoo darara meesha maxaad ka sugaysiin sheekada way xumaatay fadhiisaa laga yidhi markaa bu ihi waan fadhiisan lakin kelimad quraan ninkaa inadeerkaya weydiiya marka waa ani wuxuu sheegaya haddaan anu gardaran yahin dabka shiday haddii kalena markaa waad kala ogaanaysin buui marka wuxu uhi war maxamedow gabadhii ayaan la-aanteed maad noolaan kartaa wuxuu haddii uu waa noolaan karaa idhahda anaa wixii dembi oo dhan maarata dusha saarnayo waana nin raali gelinaya marka inan macalimiintii kamid a ayaa yidhi macallinka ha eegin ixtiraamkiisa inanka in adeerkaa iyo faamigaaga maaragtay hadalkiisa ha eegin annaga ku horjoogin adoo naga xishoonaya ha eegin adiga marxaladaad ku sugan tahay gabadhaa la-aanteed maad noolaan kartaa mise ma noolaan kartid markaa waxaan ku jawaabay gabadhaas la-aanteed haddaan noolaan karayo macallinkayga ma soo horjoogsadeenba taasoo ka dhigan ma noolaan karayo ninkii macallinkai abiyaha baa yidhi annaka iminka hawshii ka odayeynayno ka abbaa ninka macallinkaa gabadhaa lagu dib loogu arki maayo ininkuna gabadhaan ini keeni maayo inigii kartid in hadda saad maarata ula heshiinaysiin inigayna taallaa ninkan macalinkaana gabadhii faruurka qaaday maanta ugu dambayso haddii aad ku aragtiin gabadha macalinkaa dee isagaa marka yaa wada de markaa buuqa iyo burbalemka isagaa wado marka ninkii in adeerkii abaa hadlo wuxuu hi waad fiican tahay adeer waan kuuna mahad celinayaa laakiin buu yidhi ninkan xaaladda aan ka arkay nin gabadhaa deynayo ilama ah annakuna maantaan ku horjoognaa inaan go-aan kala qaadanaan u baahnay gabadha anagu ambaan la heshiino amba yaanan la heshiin gabadha ninkaa macalinkaasi uu ag joogay haddii aan maqalno maanta af baan kugu imanay laakiin berri adin baan wax kaga qabananaa bui haddii uuna dayn karayna imika hanoo sheego markaa dee laba qof oo ishayso oo dee isagna dhinaciisa ka difaactay ma annaguna dhinacayga ka weerarsanno oo dee arrin laisla ogyahay dee ha noqdo haddii uu dayn karayna imika ha idhahdo waan daynayaa annaguna saan ula heshiin annaga inoo tallaa marka macalinkiibaa laga hadliyey wuxuu waan daayey maanta ugu dambayso gabadha arrinkii faraan ka qaaday sidaad ula heshiinaysa in ula heshiiya
ilan hadalkii aabihii uu gaaray kama daba hadli karayo waa ceeb ha kama daba hadli karayo iyo maslaxad kaloo meesha taalla ma taalla hadii hadi markaa in laisla jikaar ah, in laisla jikaartamo iyo in la hadii dad sheekadu sii socoto maahane waxay arrin kusoo afjarmayaaba arrinkaa waan kasoo dareernay arri- arrinka anagu halkii haddi kama qaadin waxaan ogaanay in macalinkii iyo gabadhii markaa ay isla socdaan ee habeen maalintiisaana noogu sheegay ee, shaacii markaa aduu toddobadii ilaa toddobadii barkii baa noo sheegay inankii inadeerkii ahna markaa uu ila joogay arrinkii maad maad aragteen haa halkii joogin halkaa halkaaba joogin way isla joogin mm, si fiican ma hubtiin haa sax ka baxa buu yidhahdi habeenkii gelin dambe meelaha saddexdii iyo afartii waxay ma garanayo habeennimo ayuu ku sii daayay ninkii teleefoonkii macalinkii buu la hadlay macalinkii hurdo uu yahay macalinka teleefonkii buu qabsaday war maxaa weeye wuxuu yidhi hebelow waxaa tahay nin fiican ee lambarkii aad haysatay xajiso weerarkayguna saacaddan laga bilaabo bilaabmay ninka kula hadlayana waa hebel iskoolkii yaraa dhigeysana haddaana diyaarad ku imanaynin berri toolaa ku imanba kayni marka adoo lugaynayo macalinkii marxalad kale u galay jahwareer jahwareer markaas maxaa dhacay wixii dhacay kama wala hadli karin wuri mar hora ha ballantii baad ka baxday si foolka foola inaan wala hadallo oo arrinka haddii tii heshiisiya miitin dambe oon ka u yeelano ma jirto Ee, qaraarkii aabahaa soo gaadhay amba go-aankii aabaha anagana faray fariintii aabahana ma khasaaranayna adu haddaad khasaarisay annaga wixii aabahana amraan samaynayna taas ahayd gacan inaan wax kaaga qabano markii hore sheekadu dacwad bay iyo ee, xeer dhaqameed baad gelisay iyo odayaal arrinkiisa kamaad bixin annakana jawaabtiina naga sug nin baan la soo hadlo yidhi ee, telefonka anoo hayo askari baan ahay ninka macalinka profesorka halkaa ka dhigo yaad meenaas ka wadiin ee, imikadan baa niigu dhexmin dukaanka waani wala xidhxidhi dacwadda haddaad ka bixidin iniga maaragtay u dhimanaya buu yidhi minaas maxaa loola jeedaa ee, waxaa loola jeeda nacam macalinkaas aad dhibaysiin oo shaqaysa kaga ciyaaraysiin ood buuq gelinaysiin ood carqalad baad markaa macalin ha shirqool oo kalead wadiin ninkan nala hadlayna markaa maahayn markaa askariba annagu markaa annaga nagu jabsanayay ka bax sheef section maxaa iga galay anuu askari baan telefonkiiba gooyey haddaad askari tahay buu ninkaa uu dhintay waxaad u qaban karta u qabo arrinkaana aabihii baa gooyey annaga maaha buu waxa gooyey telefonkiibaan goynay haddii wuxuu yidhi war saacado dambeyaana beteriga telefon ka saar iska seexo berri subax anaa aroorta anaa kula joogaba waan seexday tod- meelaas eh, lixdii baan raacnay oo aan dukaankii furnay waxaana soo wacay mid walaalkii ah markaa buu yidhi war waan maqlay hawshaas arrinkaas waan ogahay in aan maanta nila kulmo ayaan u baahnay marka marka waa arrinkaa farahay ka baxdid waqti la- lala kulmi kara ma jiro Ee, nimankii arrinkaa ay ku heshiiyeen anigu kolka hore hawsha keligay ma wadan man ilmaadeeraday asxaabtidaa wadatay ee macalinka iyo aabbaha buu kula hadleen iyo faamigaagaba Ee, raggaasi wixii isla gaadheen anu marka horta xaaladeed ma wada jeesanaynay oo ma ogeyni ayagaa markaa go-aan wala gaadhay go-aankiina nimankii saaka ayaba hawlgaleen ninkii macalinkii hadduu iskoolkii iminka xaafadda ka soo baxay uu iskoolka ku maqan yahay xaalad la- meel laga qab- qaban kara ma joogto ha hawshaas sii farahay ka baxay deeto waxay ku dambaysa umaan eegaynaa baan ka idhi marka waa ninkii uu joogay ma baxayo maanta ma shaqa tagaye mid iigu dadaalo raggaa ila kulan sii wili markaa aday hawsha adiga macalinka naga dhexaysaa macalinku uu khaldamay been baana naga sheegay dacwad markaa ayuu igu akhriyay markaa baan idhi hawsha raggi way socdeen iminka ma joogaan laakiin markay duurka soo laamaan hadduu macalinkiisii soo bixin kulli iyagoo madhama ay soo laamay markaasaan ka walan duurkaygu soo bacili teleefonkii baan gooyey marka toddoba cisho ilaa lix cisho markay sha- xaa- xaaladdu socotay macalinkii halkii iskoolka dhigi u tegey wuxuu qortay maaragtay dacwad in maaragtay eh, rag ay u fadhiyaan maaragtay dariiqa u fadhiyaan oo raggan anu aan mas-uul ka ahay oo markaa a- nacam, ammaankiisu uuna maaragtay eh, sugnayn marka shaqadaa intaas weli waxaan ku maqanaya hawshaasaa jirto intaan iska dhamaynayo eh, saha loo ogaado wuxuu qoray markaa dacwad waxay kasoo qoray eh, brigaadku dacwadii dhigtay waxaa la doodoonay markaa xaafadahan gelinay iyo dekaartigiina gabadha garanaysa markaa way sheegtay intan aad macalinkii isla buuqsantihiin intan dacwaduhu dhacayaan intan lays jiidanaye dagaalkii wax walba la dhex gelayo adigu marna ma isku dayday inaad ayaan la hadasho ood iyada afkeeda ka qaado anigu macalinkan baan la baxaa way guursanaya olaalo faraha iga qaad markaa igama yoodhan laakiin dib bay igu tidhi Eh, tan macalinka markaa igu weyneyd macalinkuna dee waxaan inuu int- intuu weliba sii buunbuuniyo uu iyada u waramayo oo iyada uga sheekeeyey wixii dhacay ha igu soo dirayo xitaa wuxuu u gaadhay uu yidhi maaragtay gabadha waan dilayaa buu yidhi oo rag buu soo dalbaday eh, iskoolka waa lagu sugayaa dacwaddiiba idna maaragtay ula tagtay inima asxaabta aan nahay ay ka tiri ninkii saabuu samaynayaa oo waan ku dilayaa buu leeyahay waxaan ka haystana ma jire igala hadla marka anu hawshayda markaa ku jirinba isagoo markaa sadde ka faa'iidaysanaysa uu noo kala maarkaa f- noo kala geyn lahaa Eh, iyadana tusay inaan ahay qof xun oo markaa dee wax kastiba ay ka suuroobaan qof nacama khayru mas-uulahoo ha de hub iska wato oo de dagaal ku jiro marka hawshii nimankii saaxiibada markii arrinka ay keeneen waxaan ogaaday hadda xaggayga inuu wax maaragtay rajiya ay ii oolin arrinkiina weliba anay iga farabaxsan yihiin niman asxaab iyo faami iyo tol cidba ay ku intaba ay ku jirto in aan hawshii haddeeta dee maaragtay sidaa iyagu u wadaan unaan ula wado ha meel laga laabto ma jiro fiisaa jilaalku leefay maxaan jiru soo ergeeyey inteen jeer daalaynaayey kal iyo laab iga jaciirtay markaad xiisa haatan jeera adigu keligaa jafayso ee ay jamashadu halhaatay layidhi waa naaru jeel layidhi waa jariska xoorid layidhi waa jaamaqaabi
in toban cisho ku dhow markaa hawshasaa ku socotay ee annagu aan halka kasoo laami weynay ayaa waxaa toosa nagala soo hadlay brigaadka markaa baa la yidhi hebel hebel soo adiga maahin aawo ani waxaan u dhiibay wiilkii aan ilmaadeer ka helo mar kasta ila joogo qada hadday tahay nacam kiniifka intaan galayaan kala maqanaan maleeyey waqtigaa salaada wuxuu yidhi waxaa anu waxba waxba uma aqaano brigaadka ciddii anigay doonaysa xab- meeshaan galo waa nii sheegay hala igu yimaado dembi aan geysto halkaa u tagana ima taalaba ee ninka dad wax u qaban kartiin wax u qabta shaw dacwadduna macalinka qortay ee uu ka yidhi ninkan baan ammaanka kalayahay waxay ahayd dacwad naageed kuma dhex jirto ee waxa uu qoray isagu macallin- ee inaan isku haysano ee natiijad maar- aanba maaragtay imtixaano uu iga maray oo nacama nood xun aanba maaragtay ee, natiijo xun aan keenay oon ka cadhaysanay taas saas darteed inaan maaragtay buuqan iyo burbalemkan uu ku bilaamay ayuu marka macalinku dacwaddan uu qortay ku jiro ee, ciidankii jadaanka meesha booliis dukaanka yimiday markaas jadaankii baa qaaday ee anigay qaadeen waxay geeyeen meesha saldhigga jadaaranka markaasaa la yidhi dacwadaasaa ku- eh, yaa maaragtay ku taalo ninkaasaad eh, ku haysaa dhib aan ama carqalad ku noqotay shaqadiisii eh, dhib baad ku haysaa maxaa markaa nii dhexeeyo eh, ninkii brigaadka joogay marka dacwaddii aniga ninkan isku haysanay oon isku mid ahayn baan arkay markaa baan runta sheegana saasaa baa jirtay eh, aabihii baan saa wala kulannay oo dacwaddu ilaa aabbay gaadhay haa sax ninkii waxa la yidhi aabbaha keen anigana waxaa laga yidhi ciddii hawshaa nilo ogeyd sheeg sheeg iminka la doonaye adoo halkii waxaan isugu imanay brigaadkii Eh, markuu ninkii brigaadiyagiisii eegay dacwaddii wuxuu yidhi dacwaddu waa dacwad jacayl maxkamaddana dacwad jacayl weli maaragtay uma gudbin eh, noomana xidhno Eh, waxaad ku dhamaysiin buu yidhi marka hawshan Eh, dacwaddii markii hore aad noo keenteen ninkan macalinkaayow eh, sidan ma ahayn iminkana waxbaa isbedelay nasaseer ambaa waxaan kuu samaynaya ku yidhi maaragtay As- xasaan waxaan kuu samaynayaa inaad dacwaddan saa iminka aada laabtid ninkana aad intaan soo kaxaynay raaligelis aada bixisid ee dacwaddii xitaa dee dadkii isaga la socday ayaa la- ayaa la weydiiyo way jirtaa la yidhi aniga macalinkii saasaan markaa ku kala baxnay oo ciidankii baa markaa bergaadka ninka bergaadkaana kala saaray Ee, gabadhan wuxuu yidhi war amba ciddaad doontiin horta amba macalinka ha leeshiiyo amba maaragtay ninkan dee ardaygaasi ha leeshiiyo laakiin dacwaddaa waxaad ku dhamaysiin xeer dhaqameed ama maaragtay odayaal ku dhameeya haddii aad sii wadid buu yidhi adaa u dhimanay markaa ninkii macallinkii labadaa dacwadood isku mid maahin sidan baad maaragtay adigu ku jirtaa qalad badadaa waan laabanay markii dee waas- halkii baan ka kala tagin xaafadna iskaga kala laabanay dacwaddiisii waxaa galay haddan odayaal waxaa la yidhi eh, macallinow hawshii sidaad marka horeba uga hadhay uga hadhsanow Eh, ninkan ardayga ardaygaayoona markaa hawshiisaad markii horeba maaragtay aduu eh, dee u xoodxoodanaysay ambaad maaragtay dee usa sabinaysay aday kuu taallaa laakiin maanta wixii ka dambeeyo hawshaas macallinka ammaan baad siinaysaa hadduu musbaar saa waxaa kuto adaa mas-uulka Eh, markaan soo kala baxnay eh, nisaa odayaasha did hadalkii aynu- waan waan nii ducaynay saa u kala socod layidhi waxaa hawsha halkii kasii waday wiilkan in adeerka ahayn oo macallinkii telefonka ku cesho yidhi maanta aabbahaa saasuu yidhi barnaamijkii saas kusoo afjaray maalintii horena saama kusoo afjarnay haddana waad sii wadan annaguse weli ma joojin bu ku yidhi maaragtay hawsheedii dabagalkii aan ku- markaa aan ku jirnay Eh, waxaad ka taxdirtaa bu ku yidhi inaad maaragtay agteeda iyo inta u dhow lagu arko
alla dhaxaniyad meel u jeeda jaleeca kan naawilaayay dhaxan qalbigayga jeedal ku jiidayay oo gubaayay jigraar iyo weradhiifle dhaxaan ku jalbeebanay ha yeeshee ruux jabkiisu qadhaas u jaxaasi waayey jimiimica caashaq leeyey wuxuu ka noqdaa jugub jalkii hore waa duruuse ileen janno way dambayeyse allah hadduu baan jaanta saaray jidkii caashaquu lahaay jacaylka balaan qaleeyo qaleeyo alla ilaahay waa qiso la yaab leh dacwaddii ilaa booliskay gaadhay oday dhaqameedkiina mar kale ayay gartii isugu yimaadeen oo macallinkii lagula teliyey in uu gabadha ka hadho balse weli ardayga iyo macallinka midna kama quusan gabadhii ayaan xaajaduna way sii murugtay qaybta saddexaad ee toddobaadka dambe haddii alla ogolaado waxaynu halkaa ka sii anba qaadi doonaa wiilkii maxamed oo aan hore u ahayn maasanyahan wuxuu noqday gabyaa maansooyinka jacaylka asxaabtiisa uga dambeeyaan arrimo badan oo naxdin farxad iyo murugo ku keenayna wuu dhex dabaashay waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo aad u xiiso badan
qalbigaasuubaa salax habeenkii ku seexiyo naftana sasaabo ku idhi saku buu imanayay intaa samirihi lahaw
haatanna sidaan horeba idiinku soo sheegay waxaynu ku maqli doonaa taariikh nololeedkii allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee luuqda aan duugoobin samaynta laxanka iyo tumista kabankaba kaalinta sare ka gaadhay waa rashiid baluw ibraahim oo ay soomaalidu u taqaano rashiid bullo ibraahim toddobaadkii hore wuxuu ku geeriyooday magaalada hargeysa rashiid bullo wuxuu dhashay xilli ku beegan dhammaadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii amaba bilowgii kun sagaal boqol iyo afartankii rashiid iyo qoyskiisu waxay asal ahaan ka soo jeedeen dalka baakistan awowgii ibraahim ayaa xeebta magaalada saylac ka soo degay sannadkii kun sideed boqol iyo lix iyo siddeetankii isaga oo ganacsado ah kadibna waxaa magaalada saylac ku dhashay rashiid aabbihii baluw ibraahim iyo dhammaan ilmo ibraahim oo kala ahaa shan raga iyo hal gabadh sidaasi ayaanay ugu tarmeen dhulka soomaalida rashiid bulle wuxuu guursaday hal xaas oo u dhashay sagaal caruura saddex wiil iyo lix gabdhood marka laysku geeyo rashiid bullo inta uu dhalay iyo inta ay sii dhaleen waa afar iyo soddon qof oo uu ifka kaga tegey bal aynu dhegaysanno qayb yar oo ka mida waraysi dheer oo sannadkii labadii kun iyo tobankii aan magaalada hargeysa kaga duubay rashiid bullo waxaanu ku bilaabayaa cidda ay asal ahaan ka soo jeedaan qoyskiisu horta kun iyo sideed boqol iyo lix iyo siddeetankii boqolkii ayuu awoogay isagoo commercial ah baayac mustariya saylac ka soo degay saylac buu degay dabeetoo aabbahay ayaa ku dhashay saylac nin bakistanian ahay oo weliba jilibkayga waa khooja marka tira- tirakoobkeedana la sheegana jilibkayagoo quraataa saddex iyo labaatan milyan ah idinkuna idinkuna afar iyo toban sigiisao idin qaado hawdhe halkaasuu dabeeta baacamsarigii ka furay eh, ilaa iyo jigjiga gawaadhimay jirin awr baa lagu rari jiray maartay xoolaha meel shabeelle la yidhaah oo jigjiga karo hoosasta jinacsani hoosteeda meel shabeelle ayuu aabbahay dee halkaa uu ku guursaday wadaadee allahu naxariisto hooyaday dabeeta booram uu soo wareegay barbaru haddana uu wareegay oo aqalla ka samaystay iyo boorama iyo saylac markaa commercial ayaanu ku ayuu awoogay ku yimid annaguna wadani halkaanu ku talanay reer muwaadiniin somalilandra ayaanu nahay as walow asalka iyagii hore u ahaa bakistan oo jilibka la yidhaha khoojiya saddex iyo labaatanka milyan ah Ah, haddii aan taariikhdaydii fanka ku horeeyo dee fankan imika iyo fankii hore isku mid ma aha fankiyagii hore rikoodhina ma jirin waxna ma jirin raadiyo ma jirin kabankayaga ayaa wax walba u ahaa xiiso dabeeto waana la kala boobi jiray heesta aanu samaynayno bil laba bilood annagoo ka shaqayna ayaanu dabeeto raadioga keeni jirnay saasay heesaha iyagii hore ku hirgaleen waqtiyadaasi waxaa jirtay ama wakhtigaagii waayahaagii fanka waxaad u soo joogtay iyadoo een, fanaanka ama fanaanadu idaacadda yimaadaan deetana heesta idaacaddo keliya laga dhagaysto idaacaddu miyay duubi jirto marar kale ay ku soo celcelin jirtay mise sidaa ay markaa uga baxday mar kastoo heestii loo baahdo fanaankii baa loo yeedhi jiray waxa weeyaan berigii hore ilaa intaa afar iyo kontonkii wixii ka horreeyey ayay ahayd life oo rikoodho ayaan jirin dabeeto markaanu heesno oo taar dheeraa la odhan jiray oo idaacaddan weyn may dhisnayn taar dheeray ahayd taandhana way ahayd marka waa from microphone ilaa iyo ilaa iyo dhegta dadka ilaa hawada maalin maalin kamida ayaan keero xasuusanaya oo qosol ahayd cabdi ducaale cabdi ayuub allah u naxariistee oo warkii akhriyaya oo kanaal sudays iyo waxa ay dagaaladii wixii ka warramaya cabdinaasir iyo waxa ayaa dameer agtayda ka ciyey ha ha ha ha wuxuu yidhaahdo warkii uu joojiyey markuu dameerkii dhawo yidhi raalli naga ahaa dameer baa agtayda ka ciyey marka waxay taasi ka dhigan tahay in dameer kaa ciiyey toos idaacaddii uga baxayo wax kala kantaroolaya aanu aad maxaa aad aad iyo aad sababtoo hees kale oo maalin dambana anagu qaadaynay ayaa kamankii eh, darbogad iyo def baanu haynay iyo kaman quraata dabeeto calidhaara tumi jiray darbogada gidhin mid laydhaana def ku tumi jiray teembadii bay isla seegeen gidhinoo taagan baa calidhaara halkaa madaxa kaga jiiday baalkii kana oo qaado lugtu kaga jiiday qaalka meesha qabqabo yar baa timid annaga waa iska heesanaa qabaha qabaha qabaha teembadii baa yaro qaldantay ya markaasaa heestii markaan dhammaynay ayuu dhi sanqadhii aad maqlayseenna heestay ku jirtay wuli heesta waa la isku laayey meeshii ayuu diidayo wuxuu qarinayay yani ceebta yar Ah, sanqadhii aad heesta ka dhex maqlayseenna heestay ku jirtay wuu yidhi Ah, intii halkan la dhisay ayaa de ingiriisku keenay rikoodhadii ilaahay ha u naxariisto rashiid baluw ibraahim guud ahaan barnaamijkii caweyska washingtonna dhegaystayaal waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
codkaasina waxa uu ahaa fanaanka allaha u naxariisto rashiid bullo waxaana uu gebagabo u ahaa barnaamijka caweyska washington oo ay soo jeedinaysay sahare ciidla nuur halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a